in horta colaad inay isficnaan nimanka awalaya iyaga naftooda waa og yihiin inay iscolaad ficneen soomaaliya colaad uma baahna soomaaliya hadda isu imaaday xoogaa waxaa jira oo maxay ahayd istisaalo ayaa muuqda waxaas un kaba ama ficnaanadabo in hadda dad dalley ah oo mase qabiil oo bogsan in ay fidnada ay abuuraanoo oo hebelaan nac hebelaan nacay darteeda dalkii loo burburiyo oo qabiil loo abaabulo oo dib oo la geysa oo laga talagalo horta anagu taas waa kasoo horjeedaa aad aada uga soo horjeedaa anaga oday ahaan ma ogolin waa wax fiicana maaha nimanka shaqeynaya waxaan leeyahay ilaahay kacabsado dalka idinta luburda waxaa u horseedin saasaan leeyahay suldaan muddaxileedkii madaxda dowladda federaalka waa dhammaaday doorashaa la filayay in dalka ay ka dhacdo doorashadii khilaaf baa hareereeyey kadibna xildhibaanadii muddo kororsi ayay u sameeyeen hay-adaha dowladda iyagana wakhtiga ayay kororsadeen oo muddo laba sano ah bal dhibaatadan jirta iyo weliba xiisadahan colaadeed ee mar kale soo muuqdo sidee bay kula tahay in lagu xalin karo
horta aada umahadsan tahay in horta muddo dhibkadoose meesha kuma jirin hase ahaatee waxaa keenay tanaa keentay oo caqaba ah oo nimanka reer puntland iyo reer jubbaland iyo nimanka mucaarad ay wadaan ayaa keentay marka dalkii in firaaqo loo sameeyo la firaaqayo adiga iska cazil maxaa waxaad awoodda cazil maxaa cazil maxaa saraakiisha dowladda hala cazilo hawal saas hala yeelo taas waa waxay la tahay nin heshiis aan rabin ayaa ayaa u muuqata taas heshiis kama rabaan taas waxaa iskale dowladda iskale firaaqa in dalkii dalkii firaaqa dastuur sameeyo ma dastuur waa ka qoran in marka loo sameeyo dalkii in firaaqa laga sameeyo waxay ku keenaan ma garanayo waxyaalaha wax keena waa waxaas marka heshiiskaas ay diidaan oo dhibkaas ay shuruudadaas iyo shuruudda horle ay keenayaan oo ninkaan tanazulaya tanazul badan sameynaya ayaa waxay sameeyaan ayaa inay iskaga tagaan shirka shisheeyana dabada la galaan muxuu ahaa nimanka qaramadooda iyo haddana la fadhiina heshiiska lamagaara ay yidhahdaan war dalka adaaba iska dalkaada marta ka tahay dalin dalkiis marta ku noqday si rabaa loola dhaqaa dalki dalka waxaa marka si oo marka baarlamaanka waa shaqadiisa shaqadiisa ay qabsadeen qaba aniga aniga dowladda aan kula hadlayo waxba kuma lihi laakiin systemkaan taageeraayo shaqada ma taageeraayo farmaajaha shaqaysa ma taageeraayo wax kale ma taageero laakiin system ahaan in lagu dheelo oo la burburiyo ayaa taasaan kasoo horjeedaa insha allahu tacala taasaan kasoo horjeedaa oday ahaan anagoo kale odayaal badan afkooda ka hadlaya arrintaas arrin aada u xun waay marka waa taasaan kasoo horjeednaa insha allah odayaasha koonfur galbeed afkooda miyaad ku hadlaysaa
odayaal badan oo reer xamar afkoodan ku hadlaa oo isku xidhanahay afkoodan ku hadlaa koonfur galbeed ma aha nimada fikirka ila qaba ayaa jira odayaal oo dhaqan oo soomaaliya ayaa fikirkaas qaba badan kuwaas afkoodan ka hadlaa marka waa wax aad iyo aad muxuu qalad u weeye waxaa yaa socda in nin oo jaqa laga qaaday oo oo muxuu ahaa siyaasi aan ahayn oo ciidan ahay oo jaqa laga qaaday in lasu abaabulo ciidan loo keeno oo waawarey la yidhaahdo waxaas waxaa marka waxay la tahay aragta gaabo ayaan u arkaa in aragta gaabo ay tahay ayaan u arkaa iyo dalki dalka aan loo danaynin saasaan u arkaa oo gadaalooda soo riixayo ajnabiga soo riixayo saasaan u arkaa waa tahay mar haddii aad tiri fikirka in odayaal ay kula qabaan ee muqdisho ku sugan maxaa inta is abaabushaan aada fikirkiina ula tegi weydeen madaxweynaha muddaxileedkiisa u dhammaaday oo muddo kororsiga sameeyey si markaa arrinta loo dejiyo
horta dowladdan dowladihii ka horaba oday ma rabaan odayga waa un markaas oo dada leeyihin bay ku fushinayan wax dan ay kuleeyihin maaha oday hase ahaatee annagu in badan afrika soo jeedinay waxyaalaha soo jeedinay in corruption dhaco ama mudugurus dhaco ama saas oo kale ay mar hor jeeraa sheegnay laakiin waxa wax qasaaya oo dhibaatada waayo waa nimanka mucaaradka iyo nimankan oo puntland iyo jubbaland oo isku xiran waaye iyo niman mucaarad sheeganaya isun xildhibaano ahoo dalkii loo doortiyo shacabkii wakiilka ahayn in ayagana ay galaan oo niman oo mucaarad ah ay la safraan oo meeshii dhexaadka daban lahaay shacabkii mutil lahayn ayagana guruubka meesha ka qaataan waxyaalahaas wax keenay dad wax oo nimankan siyaasida oday wax kama maqlaan markii dalleehin baa odagay aawa isu dhahay moontanka wax dalka malaha marka anigu sidaasaan hoogaha uga aamusay laakiin aragtideena guud ayaan ayaan ayaan cabiraynaa iyo wixii nala tahay ayaan sheegaynaa marka insha allahu taala taasi dadka qaranmayna waa u sheegaynaa adduunka dhan waa u sheegaynaa dadka waa u sheegaynaa shacabka waa u sheegaynaa shacabkana waxaan leeyahay yaan ladii helaagin dhib yaan idinku dhicin dhib yaan ladii horseedin diida wixii kasidihii oo dhib ku wada ka hor istaaga waa kaba ahaadee ka hor istaaga qabiilna wax ma tara insha allah saasaan leeyahay laakiin ee, dalka ee, afartii sanaba mar doorashaa ka dhici jirtay ee, hadda iyadoo waktigii dowladda u dhammaaday oo doorasho la filayey xildhibaanada madaxweledkooda u dhammaaday intay shir yeesheen ay waxa ay soo saareen go-aan ah in ee, muddo laba sano ah ee, madaxda haatan joogto xilka ay sii hayaan kadibna doorasho qof iyo cod la aado marka go-aanka xildhibaanadaas ay qaateen adigu ee, sidee u aragtaa
aad iyo aad u toosin waa waa waa waan ku taageeraya war fikir fikir fiican waaye maxaa yeelay haddii doorashadii loo dhaqaaqi waayo war anaa heshiin war doorasha aan u dhaqaaqo habeen maalin ninkaa u qaylaa war doorasho afartii sano tasbuuli waayo inaan aa, oo oo yani ee, wax la doorto waa sharcigan loo qoraya aan yeelno aan leeyahay shuruudadaas ma samaynaysaa kaas ma samaynaysaa kaas ma yeelaysaa kaas ma waxa ayaga shaqadooda ayna dowladda dhexe shaqadeeda haddii aad shaqa laqaad tarbi sidaa loo- tabar loo leeyahay loo tanasuray oo yani cod iyo qof iyo codkiisa ayaa dow- ama- baarlamaanka saxiixay waa la tanasulay wax badan oo ninkaan ugu tanasulay ayaa jirto haddan doorasho aan galla doorashii aan kuheshiin wixii aan- wixii aan soo gaaray toddoba iyo tobankii aan kusoo gaarnay iyo lix iyo tobankii oo baydhabo Eh, waxyaabahaas aan aan aan aan aan aan ku heshino aan saxiixino ba- ba- hawshii aan galno waxay ka hanoo dhidhaade bal- ba- baasha aan galno waqtiga dhahaya shuruudaas haddaan yeelayna ma gelayna layidhi marka ninka marka ma- baarlamaanka marka wuxuu sameyna waaba shaqadiisa inuu qabsada marka aad iyo aad ay u toosan yihiin aan qabaa aniga insha allahu tacaala waana ka taageersanahay inkastoo aniga dowladdu waxba aan kulahayn laakiin system ahaanan ayaa ayaa maxaa ayaan ku taageersanahay waana waxaan leeyahay en, eh, waxyaalaha meesha lagu wadana hala joojiyaan leenahay fidrada aad wadaan oo nimanka mucaaradka sheeganaya iyo nimankaaba waxa aad wadaan oo gaalada aad kuxurintan iyo nimanka oo carabta oo soomaalida kusoo horjeed aad kuxurintiin waxaa leeyahay iska dhaafaan leeyahay insha allah dalkii dadkii odanaya ayaa leeyahay insha allah wax badan baad ku soo celisay anigu dowladdu wax kuma lihi dowladdan ama qaranka soomaaliyeed miyadan adigu ee, wax ku lahayn
xabad kumilihi isbasiinata kumilihi hase ahaatee systemkaan rabnaa anagoo dad masaakiinaa nahay dad shacabaa nahay dad oo yani waxaa nahay eh, oo nabadda u ololaya ayaa nahay dad oo yani oo- oo- oo- oo- maxay ahayd en- en- en- berbageedaa nahay marka wax kala haatay shay shay sharta maaha laakiin waxaa la la taageeraa systemka systemka socda la taageera systemka ayaa wax weyn ah haddii nabad meel aad ku marayso oo yani meesha hartaad aadayso meel nabadda ku seexanayso oo buuq aan jirin de wixii kale waa iska raasin kartaa dhib male shacabkaasi waa raasin karaa laakiin haddii mashaaqil laho dad baa dowladda leh dowladda ku dhex jiro dowladda saraakiil leh oo isiirin leh aqal sara laho laabana leh adduunyada fidada waa marka waxaas waxa oo yani waxay la tahay en waxa oo yani en safiinimo ayaan u arkaanay waxaas marka insha allahu tacaala en inaan wax kala xaanin shardi ma aha laakiin system dowla ahaanta dowla ahaan sistemka ayaa systemka ayaa ayaa hadda meel waxaan joognaa oo isbitaal ayaa joogaa nabadaan dhulka soo maray nabadaan ka socdaa nabadaan hadda rabaa ilaah ilaah igu celiyo marka waxyaalahaas in ninkii arki waayo oo
waa tahay ee, hadda khilaafka ka taagan muddo kororsiga wixii ka yimaada yaa eedeeda qaadaya
waxaa eedeeda qaadaya axmed madoow iyo beni iyo nimankan oo sheekh shariif iyo xasan mahmuud iyo wixii la jiro iyo eh, mahad salaad iyo nimanka xildhibaanada mucaaradka ayagaa qaadaya dhibkiikan waa ayaga ayagaa qaadaya xaqiiqatan waa sidaas waa ayagaa qaadaya war aan fariisano aan heshiino waxaa jira oo waa soomaali wax ku mahmahday aan heshiino ma heshiinayno ay ii hogaamin maka hogaaminayo aan tashano ma tashanayno aan ku hogaamin maka hogaaminayo tiya socota de marka waxyaalahaas marka inaan soo dhaafnay umalaynayno marka hadda in dib looga celiyo aadaan u soo horjeednaa Eh, shacabkuna dan uma aha En, eh, shisheeyena inay gadaal oo kasoo riixdo oo oo la qaato warkeedan dan nooma aha warka shisheeya laska dhaafo miiska lasugu imaado kursiga ma aha en- en, wax oo cadiis ah ma aha dadaa fi oo yani eh, ka hadlay marka waa intii lasu imaado haddana ayaa ayaa la bedeli karaa wax weyn baase ila tahay aniga laakiin en- en, in oo lasu jiifado oo nin kasta bumar uu sido habartay aa hawey aa liyada waa taas waa meesha kuma jirtaan qabaa insha allahu tacaala marka waxaan leeyahay bal ilaahay loo cabsado marka hore insha allahu tacaala taasaan ugu ugu dambayntii maxaad ku baaqaysaa
waxaan ku baaqayaa ilaahay laga cabsado marka hore ramadaana lagu jiraa oo kariim ah lagu jiraa dadka dhiiggiisa aan la daadinin yaan lagu fikrin yaan lagu seexinin shacabkaas masaakiinta oo haddaba gaajo dhamaynayso dan dhib yaan loogu darin eba nin oo oo wixiisa jeebka u jiro kuuskiisa haysa inuu dadka si dha- abu- abaabulo waa yani wax xun waaye shacabkana waxaa leeyahay isku duubma fidnada diida dagaalka diida ee dhibaatada socota diida isku duub umma siyaasi wax idinma hayso nimankan way marka halaska ilaaliya ayaan dhahaylaa ala ildhashiyaa hibla halaska dhaaf saasaan dhihi lahaa asalaamu calaykum